deegaanka ooda leh oo hoostaga degmada balambale ee gobolka galgaduud waxaa booqasho ku tegay guddi isugu jira culimo qurbajoog iyo ganacsato deegaanka ka soo jeeda waxa ayna kulan la qaateen bulshada deegaankaas guddigan oo u abaabula nabadeynta deegaanada hoos yimaada degmada balambal oo beelo halkaas degan ay muddaba ku dagaalamayeen ayaa bulshadan waxa ay la yeesheen kulan looga hadlayay sidii guud ahaanba loo joojin lahaa colaadda sheekh xuseen xaaji suldaan xasan cabdulaahi iyo suldaan geele cabdi oo ka mid ah guddigan ayaa bulshada la hadlay waxaanay la wadaageen fariimo ku saabsan wacyigelinta nabadda iyo guud ahaan joojinta colaadda muddada halkaasi ka soo jirtay isku day naftaada ilaahay colaaddiisa iyo xumaaddiisa inaad ka badbaadiso inaad cadowaan iska dhic inaad tidhaahdo qof islaamahoo walaalana gurgiisa aadaadana xaaraam waayo waxaan su dardaarmaynaa guryaha islaamka yaan la aadin qof walba gurgiisa ha ku dhinto gurgiisa ha joogo yaan derisnimada ha la ilaaliyo waxyaalaha noocaasa qof walbaaba waxaan kala dardaarmaynaa ilaahay cabsidiisa iyo in islaaxa la raadsho tuulooyinka balamballa hoostaga qayb ka mida meesha layira oodaalaan joognaa waxaan u joognaa iswaraysi deegaanka iyo waxgaradka dadka isla dhasha isu yimid iswaraysigaas oo ku salaysan inaan iswacyigelinno nabadgelyo iskugu baaqno difaacu nafsi aan ahaano cidna aanaan u tegin waxaan rabnaa markaa inaan dhammaan isku baraarujino waxaan ku socono waa intaas waxa dhaqanka la yidhaha waa la qiimeeyaa dhaqanku kuma jirin gabdhaha in la kufsado in la dilo soomaali dhaqan uma lahayn way ka reebaneed ayada ruuxeedu haddii dhaqanku noo dhowran yahay waxyaalaha qaybay ka tahay walaalahana waxaan leenahay aduunkuna dhowra dhanka kale maamulka iyo qaar ka mid a waxgaradka deegaanka ayaa dhankooda waxa ay soo dhoweeyeen guddigan waxa ayna sheegeen inay diyaar u yihiin in nabad la dhex dhigo beelaha ku dagaalamay deegaankaas iyo deegaanada hoos yimaada
way mahadsan yihiin dadkii waddanka kore nooga yimid odayaasha ahay oo waxgaradka ahay waa qaadanay waa soo dhoweynaa war fiicanay ku qowleen ilaahay ajariyo xasanaad ha ka siiyo intii la qaadatana ilaahay ka ajariyo xasanaad siiyo waxaan rabnaa sida ay ugu istaageen inay bal dhinaca kalena laga soo habeeyo marka u dambayda dadka dhibku dhex yaallo dariska oo daris xumo ayga noqday in arrintaas maaragtay dhex keeno ayaga la yska hor keeno beeshaan meesha joogta deegaanka sida raggii hore uga hadla waa burbursan yahay waxaan rabnaa waxbarashaan rabnaa caafimaadaan rabnaa wax aanan u baahnayn ma jirto horumaraan rabnaa dadku waxuu isku leeyahaaba waxbarasho la'aanta weeye waa caafimaad darrada dadku hadday wax yaqaanaan nolosha u qaymaysan deegaano hoos yimaada degmada balambal waxaa muddaba ka socday colaad u dhexaysa beelo halkaasi wada dega iyada oo dhowr kolna ay soo laalaabatay colaadaasi balse xilligan waxaa muuqda baraarug lagu joojinayo colaadda iyada oo bulshada halkaas degan iyo qaarka ka soo jeedahi ay iska kaashanayaan sidii bulshada loo wacyigelin lahaa sidoo kalena colaadda meel looga soo wada jiisan lahaa